xukuumadda la soo celiyey kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii toddoba sideed iyo labaatan sano ka dambeeyeyna waxay nagula jireen weliba dagaal iyo cunaqabatayn ay ugu dambaysay taa maanta socota oo ah weerar colaadeed oon kala had lahayn iyo inay weliba caalamka waxaa lagu caawinayo somalilan ay idhaahdaan lama caawin karo waa ogeydeen wiigii hore waxaa qoray waraaq ra-iisul wasaaraha soomaaliya daraatana waxaa isku raacay gobolada soomaaliya oo dhan qolada xukunta kismaayo baydhaba jawhar dhuusamareeb iyo garowe gobolada xukumaana waraaq bay qoran caalamka ay leeyihiin somalilan waxba lama siin karo waxaan sukaayo qabinayn soomaali ha midowdo midnimadu waa muqadas soomaali ma kala amaaranto iyo xabadda waan kugu garaacayaa caalamku hadduu ka caawiyana ma ogolin noolla kuma ogolin labadaas ismakaaya qabanaya